فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhowxa warasyada oo wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu allaah qadaro caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toddobaatan askari oo dowladda federaalka ah looga dilay dagaallo lagu riiqmay oo maanta ka dhacay saldhigyo militari oo ay ku leeyihiin deegaanka ceelsaliini degmada qoryooley iyo weerar jidgallah oo ka dhacay deegaanka lafool ee duleedka degmada afgoy iyadoona dagaaladan lagu dilay laguna dhaawacay taliyayaal sarsare iyadoona sidoo kale ay jiraan dhaawacyo aad u badan oo soo gaaray ciidamada dowladda waxaan idiin soo gudbin doonnaa falanqayn xeel dheer oo aan ku samayn doonno howlgalladan arrimo la xidhiira halkii ay dhacaan istaraatiiji ahaan waxaa soo dedejiyo guuldarrada ciidamada dowladda federaalka oo mar weliba u nugul dagaal kasta oo kaga yimaada dhanka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab arrimahaas ayaan caawa dhow waxa kuu faaqidi doonnaa hadduu allaha qadaro waxaa sidoo kale idin haynaa qarax maanta lagu dilay taliyihii isku haystay dhammaan ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan saldhigyada deegaanada baarsanguuni buuligaduud iyo yontooy oo dhammaantooda hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaan idiin soo gudbin doonaa warar la xidhiira qaraxaas iyo sidoo kale qarax kale oo ka dhacay meel u dhow baarsanguuni oo ay ku dhinteen afar askari oo ka tirsan kuwa jubbaland warar la xidhiira ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali khayrre oo maanta shir deg deg ah isugu yeeray madax ka tirsan dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin wasiiru dowlaha difaaca kan maaliyadda iyo saraakiisha ugu sarraysa ciidamada milatariga kadib weeraradii xoogganaa oo ay maanta mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qaybo ka mida shabeellaha hoose shirkiisa iyo waxyaabaha looga hadlay ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaana meesha ka marnaan doonin goobjoogo aan waraysanay oo ku sugan deegaanka ceelsaliini ee duleedka magaalada marka maamulka shabeellaha hoose uu ku goodiyey in ciidamadooda ay kala baxayaan degmada qoryooley kadib weerarkii maanta halkaas ay mujaahidiinta ku qaadeen waxaan idiin soo gudbin doonnaa codka guddoomiye ku-xigeenka shabeellaha hoose arrintaas ka dhawaajinaya qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaa si weyn igala qaybgali doona wariyaasheenna cabdifataax maxamed qaasim iyo cabdulaahi yaasiin jaamac u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
أمامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي
aynu ku bilowno in ka badan shan iyo toddobaatan askari ayaa dowladda federaalka ah maanta looga dilay dagaallo lagu riiqmay oo ka dhacay qaybo ka mida shabeellaha hoose haddii aynu ka horumarno deegaanka ceelsaliine ee duleedka magaalada marko waxay saakay mujaahidiinta dagaal adag kula jarmaadeen halkaas ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan saldhigan waxaana meesha looga khaarijiyey dowladda federaalka amaba looga dilay in ka badan afartan askari war rasmi ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey inay ka tallaabsadeen meedadka koob iyo afartan askari oo ka tirsan dowladda federaalka waxaa sidoo kale mujaahidiinta ay saldhigaas ku gubeen afar gaari ciidan iyadoona sidoo kale ay soo qanimaysteen oo ay soo kaxaysteen laba gaari waxaa intaa dheer oo ay xerada ka soo furteen hub iyo agab milatari oo aad u fara badan kuwaas oo ay ka carareen ciidamadii ku sugnaa saldhigga waxaa sidoo kale jira dhaawacyo aad u fara badan kuwaasuu ku jira qaybo ka mida howdka ku hareeraysan deegaanka ceelsaliini waxaana saacadihii maanta lasoo dhaafay ay sheegayeen wararka in mujaahidiinta ay ku daba jireen iyadoona qaybo ka mida dhaawacyadaas duurka looga daba tegay dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay maanta weerar dhabagal ah u dhigeen ciidamada dowladda federaalka oo kasoo gurmaday wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho kamiinkan ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka lafoole ee shabeellaha hoose waxaana ay mujaahidiinta ku dileen soddon iyo laba askari oo ka mid ahaa ciidamadii kolonyada ahaa ee gurmadka ugu socday deegaanka ceelsaliini waxay sidoo kale mujaahidiinta ku gubeen kamiinkan laba gaari oo nuuca dagaalka ah waxaana intaa dheer oo dagaalkan ku dhaawacmay taliyaha guutada lixaad iyo saraakiil kale weli dhacdooyinkii shabeellaha hoose ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa falanqayntoodana waa inoo soo socotaa balse markaan aynu ku laabano shabeellaha hoose degmada qoryoole sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay saakay weeraro xoogan ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee shabeellaha hoose dagaaladan oo ahaa kuwa xoogan islamarkaana ay ka mid ahaayeen gawaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo ay fulinayeen haliyey ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalka qayb ka ahaa waxaana lagu soo waramayaa in qoryooley mujaahidiinta ay ku dileen shan askari oo ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugnaa degmada qoryooley wadarta guud ee shabeellaha hoose loogu dilay dowladda federaalka waxa ay gaaraysaa ilaa toddobaatan iyo siddeed askari taasoo ka dhigan dharbaaxo xoogan oo soo gaartay dowladda federaalka ah haddaba aynu ku laabano deegaanka ceelsaliini wariye cabdifataax maxamed qaasim ayaa wuxuu qaadka taleefonka kula xiriiray goobjooge ku sugnaa deegaanka ceelsaliini wuxuuna ka waramayaa sida ay wax u dhaceen haaniyow saakay aliseydi waxaan maqalnay jug culusaan maqalnay ma garatay waa gartay marka jugta culusaan kusoo kacnay markaan jugta maqalnay kadib waxaan meesha ku adkeelay ciidankii dawladdu cararaayo oo xerada ka cararay ma garatay waa gartay maaragtay wadaadada maaragtay meeshii aan ku aragnay nagu salsalaamay kadibna wadaadadii waxaan aragnay baabuur iyo hub iyo adduunye meesha ka qaadanayo oo markii dagaalka uu soo gebagaboobay kadib ah dagaalka markuu soo gebagaboobay kadib haa laakiin markii hore jug culusaa ka dhacday jugta culus markii ay na kicisay kadib rasaas badana meesha ka dhacday ma garatay waa gartay marka dagaalka meesha ka dhacay noocee buu kula ahaa meesha dagaal xoog laha ka dhacay ciidanka dawladda oo wax xaggaan iyo alyaasir uu ordaayo waa arkeeni anakan waxaan joognay meesha la yidhahda fidcarooti meel aan u dheereenno xerada iyo fidcarooti meel u dhowaan deganaay ma garatay waa gartay askar badanaa laga dili askar badanaa laga dili askar meesha waxawaa askarta dawladda hanuun bay meesha maaragtay ay ku dhammaadeen nimankaa wadaadadina ayagana meesha ayagoo maaragtay oo marmaraayo oo baabuurtooda wataana meesha noo soo maray anaku wixii gaari ma sheegi karno laakiin nimankaan askarta hanuunba dhaawac badan oo agtaay marayaankii waa jiraan oo dhaawac ayay qaateen dhaawaca dhaawac badan oo agtahay ay marsiiyeen marka adinku waxaad tihiin dad xoololey ah anaga xoolo dhaqataan ahaa meeshaan deganaa waxaan deganaa fidcarooti iyo ceersaliin meel u dhexeys gobaadilug meel yidhahdaa deganaa gobaadilug ma tagtay xerada markii dagaalka uu dhacay kadib maay ma xerad mab loo dhawaan karan meel dagaalaska socdas ahay wan anag mab u dhawaano ba allahaynaa ka alle eh kabacdigeed hee markii nimankaa meesha ay ka ordeen farxadkoodan aragni anaga waxaa ismir meesha yaa loo dhawaana ilmaha ankii xoolaha markii awal meesha loo soofi jir berima loo soofin waxaa loo soofiy dhankaan lambardhicna loo soofiy xoolaha ka waran xoolaha iyo deegaanka iyo xilligan xoolaha iyo deegaanka alxamdulilah niyo xoogaa jiilaal yara iska jir ma garatay waa gartay marka xoogaa jiilaalkaasna ahee had waa sidii kale waa iska waa iska nabad qabnaa kuwii lambar lixda ayagana waa soo gegemaayeen lambar lixdan waa ciidanka uganda ee lambar lixdan jooga haa ugandheesaa jooga lahay anagu ma anagu da ciidan wax ma kalkaseenahay ciidan ugandhees iyo wax ma kalkaseen anagu ciidan ciidan lasloo yahaa waa yahay marka ka waran ciidamadan ee dowladda ee laga saaray maanta ceel saliini khasaaraha badanna la gaarsiiyey dhacdadaas maxay idinkaga dhigan tahay adinku maxaad se ciidankaasi ku qabteen oo dhibaato ama faa'iido ah
anaga ciidanka horta ciidanka waxaan ku leeyahay ciidanka xaggaas xool mab loo daaqsi karin haddii xool loo daaqsan waxa waaye waa walax waa maqanyin iikama qashteen si kale anaga manaqaane xoola meesha ma loo daaqsi karinbo dhib zaa'idaan ku qabni marka alxamdulilah beri waxa waaye waa waa meel maaragtay aiskeen allaasanaay marka waxaan leenahay faa'iidaana ugu jirta maxaa leedahay anagu kuwaan maba arki karnobo anagu maba arki karno kuwaan kabacdi wadaadahana ilaahay khayr allah siiyo wadaadaha guul allah siiyo wadaadaha waxa waaye mar walba uu duceeyo wanaa ducadaha ilaahay maqbuulas ka dhigi waa tahay kaasi wuxuu ahaa goobjoogo ku sugnaa deegaanka ceel saliini oo ka waramayey sida ay wax u dhaceen haddaba meesha uu dagaalka ka dhacay waa halkee istaraatiiji ahaan halkee ayay dhacdaa muxuu ahaa ceel saliinigan waxaa ka warbixinaya injineer awgaab bismi illah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allah u mahdina subxaanahu wa tacaala ceel saliini waa meel istaraatiiji ah xamar markii laga soo kaco waxay u jirtaa toddobaatan kilomitr number konton waxay u jirtaa ilaa ceel saliini labaatan ay isku jiraan number lixdan iyo toban markii daljirka daason laga soo mitriyo kilomitrkeeda toddobaatan kilomitrku waa kaga beegan tahay ceel saliini waxaa ku yiilay xilligii oo gumaysigii iyo siyaad barna uu ka dhaxlay garoon ayaa ku yiilay oo ay diyaaradaha oo oo beeraha buufiyo ama diyaarada jaad ayaa kusoo degi jiray ceel saliini garoonkaas ayaa ku yiilay xilligii oo gumaysiga kasoo bilow ilaa iyo dowladdii maxamed saad dowladda sa- maxamed saad bare jacadkaasaa kusoo deegi jira inta badan laakiin gumaysigii xilligiisa waxaa meesha ka kici jiray diyaaradihii yaryaraa ee buufin jiray beeraha mooska wadadaasna waxay sii aadi jirtay xero weyn oo ku taalo badda xigta oo dhanaana la yidhaahdo xeradaas dhanaane iyo tuulada dhanaanana way isxigaan xerada waxay jirtaa dhinacan xamar xageeda een, ama bari een, deegaankana dhanaanan wuxuu jiraa dhinacan oo koonfur een, galbeed ayuu soo xigaa een, gadaashoodana koonfur ahaana badiyaa asaar baday saaran yihiin xerada iyo maxaa la yidhahdaa een, deegaankaba xerada een, dhanaane dhinacan kale waxaa kasii xiga dhorooy dhirooy een, qoryaale gendarshe jilib marka saas waay ay hodlada socod saas ka aadaa dhinacan inta oo laamiga xaggiisna dhinacan waxaa ka xiga ceel wareegow ceel wareegow kadibna buufo shalambood saasay isugu xigaan dhinacan korna een, number lixdan een, number conton iyo saas laanta buur iyo saas yahay idan cabdoodibil iyo saas yahay ay ku tagaan afgooye marka meeshaasay ku taalaa istraatiijiyana ahayd meesha waa meel oo lagu xisaabtami karo waa meel oo maanta oo ciidankii lagu jebiyo ay si fiican ugu dhabar go-een gobolka shabeellada hoose een, xeradaasi een, maanta waa meel ilaahay subxaana wataala u waafajiyey mujaahidiinta in lagu galo een, marka elsalini faa'iidaas ay ku leedahay si fiican in maanta ilaahay subxaana ugu baaba'shay een, way isbarkadeen sida nyaanya bolosh oo kale ay meesha u daadsanaayeen sida wararka xaqiiqada aan helayno ilaahna uu mahadina subxaana wa tacaala intaas inka badan ilaahan kaga sugeynaa subxaana wa tacaala kaasi wuxuu ahaa injineer awgaab oo sharaxaad kooban inaga siinayey halka uu dagaalka ka dhacay oo ah ceel saliini iyo istaraatiiji ahaan halka ay ka dhacdo shabeellaha hoose warbixin kooban ayuu inaga siiyey haddaba dagaalkii maanta maxaa lagu qiimeyn karaa xilligee ayaa uu ku soo aaday arrimahan iyo kuwo kaleba waxaa isdultaag ku sameynaya weriye cabdulaahi yaasiin jaamac haye cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay eh, cabdisamed cabdulaahi eh, saakay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weerar waxay kula jermaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka mid ah kuwa shisheeyo tababaray oo ku sugan eh, deegaanka ceelsaliini ee duleedka magaalada marka dagaalkaasi wuxuu ahaa mid aad loo qorsheeyey islamarkaasina islamarkaana waxay u muuqatay in xarakada al-shabaab ay macluumaad badan ka haysay eh, halka ay weerarayso gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyey oo naftii hura kaxaynayey ayaa ee, dagaalka lagu daahfuray kadibna ee, ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay jiireen dhufaysyada ciidamada dowladda federaalka ah kadibna waxa ay bilaabeen in ciidamadii goobta ku sugnaa een, ay rasaas ku shaqshaqaan dagaal muddo socday kadib ee, ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa u suura gashay in gebi ahaanba ee, goobta ay la wareegaan halkaa waxaa ka dhashay khasaare xoog leh oo gaaray ciidamada dowladda federaalka ah ilaa iyo iminka xogta intaanu hayno ee, dhimashadu waa kow iyo afartan askari ee, waxaana xusid mudan in ay jirto askar badan oo duurka u carartay kuwaas oo qaarkood rasaas laga daba riday kuwana ayba dhaawac ahaayeen sida wararku sheegayaan ee, markii ay cararayeen Een, waxaana suuragal ah in khasaaruhu uu aad u badan yahay oo ay dhici karto in dhulka hawdka ah ay meydad yaalaan Ee, haraadigii ciidamada dowladda federaalka ah ayaa cagaha wax ka dayay iyadoo mid waliba uu ku fikerayo ee, sidii uu naftiisa ula baxsa lahaa iska daa in uu difaaco saaxiibadiisa kale iyo hantidii dowladda federaalka goobta u tiil iyo saldhigga intaba ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay goobta dagaalku ka dhacay ku gubeen afar ka mid a gaadiidka een, askarta dowladda federaalka ay isticmaalayeen walow wararka qaar ay sheegayaan in gaadiidka la gubay uu afar ka badan yahay laba kalena ee gacanta ayay ku dhigeen oo waa ay soo kaxaysteen waxaa sidoo kale goobta ay ka qaateen ee, sanad ciidan oo badan waxaa xusid mudan in weerarkaasi uu barbar socday weerar kale oo asigana lagu qaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee fadhiya magaalada qoryoole iyo ciidamada dowladda federaalka ah ee la jooga ee caawinaya Ee, qaraxiyo ayaa laga maqlaya halkaas iyo rasaasta darandooriga u dhacda ciidamada xarakada shabaab almujaahidiinna durbo waxay la wareegeen gacanku haynta ee magaalada qoryooley ee, waxayna isugu waceen amaba isugu yeereen dadka deegaanka oo ay muxaadarooyin u jeediyeen iyagoo u sheegay in loo baahan yahay ee, in shisheeyaha iyo wixii la socda baraa laga qaato islamarkaasina ee lala jihaado Ee, xog aanu ka helayno qoryooley waxay sheegaysaa ugu yaraantii shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka in halkaasi lagu dilay walow ay dhici karto khasaaro intaa in uu ka badan yahay Ee, tiradaas haddii la isku daro waxay noqonaysaa afartan iyo lix askari xaalku asigoo halkaa maraya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay kasoo gurmadeen magaalada muqdisho ee, si ay u caawiyaan saaxiibadooda lagu xasuuqayay ee ceel saliini laakiin waxaa xusid mudan in ciidamo kale oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ay ku diyaarsanaayeen inta udhexaysa muqdisho iyo afgooye waxaana dagaal uu ka dhacay halka loo yaqaano ee lafoole lafoole waxaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraantii laba iyo soddon askari oo ka tirsan ee dowladda federaalka ah laba ka mid a gaadiidka ay wateenna ee halkaa ee waa lagu gubay isugeyn ahaan tirada askarta dowladda federaalka ah ee maanta dagaalkii dhacay ee lagu dilay waa ku dhowaad siddeetan ama si kale haddii loo yidhaahdo waa toddobaatan iyo siddeed askari waa khasaare aad u baaxad weyn oo hal maalin soo gaaray dowladda federaalka ah een waa dharbaaxo aad u xanuun badan oo laga dareemayo een aqalka madaxtooyada iyo weliba xafiisyada shisheeyaha dalka kusoo duulay ee ciidamadan soo tababaray arrintani waxay wejigabax ku tahay madaxweynaha dowladda federaalka ah oo saddex sano ka hor markii xilka uu qabtay ee sheegay in laba sano gudahood uu kusoo afjarayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan waraysi laga qaaday ayuu wuxuu ku sheegay in ciidamadiisu ay yihiin kuwo aan laga adkaa karin oo xarakada shabaabul mujaahidiin aanay u baabac dhigi karin sida uu hadalka u yiri waxaase xusid mudan marka waraysigan laga qaadayey ka hor in ay jireen weeraro badan oo ciidamada dowladda federaalka ah xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku xasuuqday
xaqiiqatan cadowga aan la dagaalayno horta waa cadow argagixis ama terorista ah terorista ah ma aha cadow aad arkayso meesha uu fadhiyo ama aad wajahayso ama kusoo weerarayo toos kuusoo weerarayo ama aad weerarayso ood meel ku ogtahay maaha waa cadow dhuumaalaysanaya oo dadka ku dhex jira xaqiiqatan waxaan ku guulaysanay in iska horimaad aysan dhicin ay uga hor yimaadaan ciidankeena geesiyaasha ah
waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyey cabdulaahi yaasiin jaamac oo isdultaag ku sameynaya dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka ceelsaliini amaba dhammaan howlgalladaas maxaa lagu qiimeyn karaa haddaba dhowaan waxaa jira warbixinno ay soo saareen warbaahinta maraykanka oo ay ugu caddahay midda lagu magacaabo the defense bost taas oo ay ku sheegtay in ciidamada dowladda federaalka aysan marnaba u babaacdhigi karin weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar welibana ay u nugushahay weerar kastoo lagu soo qaado haddaba arrintan maxaa ugu wacan istuudiyaha waxaa igula sugan wariye cabdifataax maxamed qaasim haye cabdifataax bal inooga warbixi arrintan maxaa ugu wacan in mar weliba ciidamada dowladda federaalka ay u nuglaadaan weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
cabdisamed su-aashan marar badan ayaa la isweydiiyaa dadka khubarada ahna siyaabo kala duwan ayay uga jawaabaan laakiin jawaabta waxay soo bixi kartaa marka ee dhinaca taariikhda laga eego gaar ahaan ciidamada dowladda iyo habka ay ku soo aas-aasmeen iyo taariikhdooda marka ee ciidanka xoogga waxay soo aas-aasmeen oo la dhisay kontumeeyadii xilligii soomaaliya ay ku jirtay gumaysiga waxaana la dhisay sannadkii kun sagaal boqol konton iyo afartii waxaa lagu aas-aasay afar iyo toban sarkaal goortaasoo gumaystuhu uu qorsheenayey in uu isaga baxo waddanka soomaaliya waxaana socday wixii ay oran jireen in soomaalida loo diyaariyo dowladnimo si dalka xukunkiisa ee looga tago iyadoo ay gacanta ku hayso dowlad aanan waxba uga duwanayn gumaystaha hadday ahaan lahaayeen ciidan iyo nidaamyada kale markaas iyada ah saddex hay-adood oo keliya ayaa u dhisnaa dalka oo hoostegi jiray gumaystaha waxayna kala ahaayeen booliska baarlamaanka iyo militariga saraakiishaasi afar iyo tobanka ah gumaysiga talyaaniga wuxuu u diray dalkiisa si ay tababaro ugu soo qaataan saraakiishaas waxaa la soo celiyey dii waxaana loo sheegay in qorshihii uu wax iska bedelay talyaanigii uusan awoodi karin in militari loo dhiso soomaaliya dhaqaalihiisa iyo kharashkiisana aanu bixin karin laakiin marka la gaaro ka goortaasoo shisheeyaha la qorsheeyey inuu ka baxayo dalka oo xorriyad la siinayo soomaalida in ay noqon doonaan militari rasmi ah oo mushaaraadkoodana laga qaado soomaalida oo dowladdu ay bixin doonto sidaas markii loo sheegay waxaa lagu biiriyey ciidamadii booliska ee gumaystaha u dhisnaa markaas ee lagu cadaadinayey bulshada soomaaliyeed si guud ahaaneedna ee goortaas ee dalka waxaa uga dhisnaa guddigii gumaysiga talyaaniga ee la oran jiray administrazione fidujaria italiano dilla soomaaliya oo loo soo gaabiyo efis guddigaas oo haatan la micno ah ururkan ee umbos la yidhaahdo ee qaramada midoobay ee isagu korka ka haysta siyaasadda dowladda federaalka ah marka asal ahaan ciidamada dowladda federaalka ah taariikhdooda halkaas ayay ku abtirsanaysaa oo waxaa dhisay oo soo aas-aasay oo soo tabantaabiyey gumaystihii waddanka qabsaday tababaradiisii iyo dhaqankiisii ayaana ilaa iyo maanta ay haystaan hadday ahaan lahayd ee shaarbaha oo la deysto garka oo la iska xiro iyo ee xeerarka iyo mabaadi'da guud ee ciidamadu ay ku shaqeeyaan arrimahaasna waxaa ka markhaati kacaya inaan marnaba waxba laga bedelin taariikhdaas oo dowladba dowladda ay uga dambayso ay ku faanto oo waxaa jirta in sanad walba bisha abril marka la gaaro loo dabaaldego ciidamada dowladda maalintaasoo ah kowda abril looguna magacdaray maalinta ciidanka xoogga ee arrinta xusidda mudan waxay tahay ciidan kasta waxa uu leeyahay astaamo iyo calan iyo halkudhigyo ayuu leeyahay hal qodob haddaan ka soo qaato ee ciidamada dowladda federaalka ah waxaa xilligaasi gumaystihii talyaaniga uu u sameeyey astaan astaantooda waxa weeyaan calaamadda kiristaanka oo tusaale ahaan waxaa ku qoran xoogga dalka ayaa ku qoran gallayr ayaa taagan oo labada garbood ee kala bixiyey qoortiisii ayaa kor u taagan dabcan ee gallayrkana kiristanku si caadi ayay u sheegaan marka la sawiro oo qoortiisa kor loo taago baalashiisana la kala bixiyo in astaantooda oo rasmiya uu yahay oo ay ku faanaan oo waa calaamadii kiristaanka oo samaysmaysa weeyaan xataa waxaad la socotaa ciyaartooyda reer yurub oo kale markay ciyaaraha qaarkood gelayaan kuwa cunsuriyiinta ah inay garbaha kusoo sawirtaan gallayrkii oo ay ku tilmaamayaan inuu kaga dhigan yahay calaamada kiristaanka islamarkaana ay ku faanayaan marka ciidanka dowladda federaalka ah taariikh ahaan gumaystihii talyaaniga ayaa dhisay astaan ahaanna astaantooda oo ay ku shaqeeyaan oo hadda ku dhigan wasaaradda gaashaandhigga internetkana meel walba ay ku jirto waa calaamada kiristanka halka ciidamada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalka uu kala dhexeeyo bilcagsi astaantoodu ay taa ka duwan tahay oo waxay wataan calan madow oo uu dhexda kaga qoran yahay towxiidka marka calankaasi waa kii nebiga sala allahu calayhi wasalam sida ku cad axaadiid badan calankaas isaga ah waxa uu leeyahay fadli badan markii duulaankii khaybar nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi calanka waxaan u dhiibi doonaa nin ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin isagana jecel fadliga ay leedahay raayadaasi awgeed ayaa saxaabada qaar waxay sheegeen gaar ahaan cumar bin khadaab radi allahu canhu in maalintaasi ay tahay maalinta keliya ee uu hamiyey xil liajli calankaasi iyo qiimaha iyo fadliga uu leeyahay maadaama calankii nebiga sala allahu caleyhi wasalam uu yahay kelimadda towxiidkana ay dhexda kaga qoran tahay lana sheegay cidda loo dhiibi doono inay tahay qof ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin isagana jecel marka labadaasi astaan ayay kala wataan ciidamada dowladda federaalka ah iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab astaan ka soo jeeda abujahal iyo iyo astaan ka soo jeeda nebiga iyo saxaabadiisa taas ayaa marka ee keeni karaysa ee in mar walba ciidamada dowladda federaalka ah laga adkaado waayo ciidamada al-shabaab markaad eegto qaabkay u dagaalamaan iyo aflaamta ay soo saaraan iyo hadallada xitaa kasoo baxa afhayeenada ee milatariga ee saxaafaddu ay dayso way ku kalsoon yihiin dagaalada ay la galaan ciidamada dowladda iyo kuwa shisheeye madaxweynaha dowladda federaalka qudhiisa ayaa qiray wuxuu sheegay in ciidanka al-shabaab ay caqiido leeyihiin ciidanka dowladda federaalkuna aanay wax caqiido ah lahayn waana taas ee midda keenaysa in mar walba laga adkaado oo ay ka firxadaan xeryaha iyo goobaha dagaalka calankaasi ciidanka al-shabaab ay ku dagaalgalaan waxaad la socotaa khaswadii mu'ta in saxaabiga jacfar bin abi daalib markii uu raayada qabtay dhaawac culus la gaarsiiyey gacan laga jaray isagoo gacan ay ka go-an tahay ayuu calankii u quuri waayey dhulka oo gacantii kale ku qabtay oo laga jaray ilaa xabadka uu ku qabto ugu dambayntiina goobta lagu dilo waxaana nebiga sala allahu caleyhi wasalam uu sheegay in laba garbood loogu abaalgudayo maalinta aakhiro jannada marka madaxda dowladda federaalka ayaa waayihii dambe mararka qaar markii askar badan laga laayo waxay odhanayeen way shahiideen ee suuragal ma noqon karaysaa in ciidanka dowladda ay jannada la galaan jacfar iyaga oo kasoo horjeeda calankii loo dilay oo loo jarjaray islamarkaana wata calaamadda aanu kasoo sheekeenay ee kiristanka marka mabaadi'da ayaa cabdisamadow asal u ah waxyaabaha keenaya in ciidamada dowladda federaalka ah iyo ciidamada xarakada al-shabaab kolkii ay dagaalamaan laga adkaado ciidamada ee dowladda federaalka ah dhan kale marka aanu ka eegno ciidanka al-shabaab waxaa tababaro dad ay garanayaan waxay cunaan kolka ay tababarada ku jiraan oo kale sida filimaanta qaar laga dheehan karayo waxay cunaan raashin ay garanayaan oo mar filim aan daawanayey waxaan arkayey macalim aadan xaashi cayrow oo wata kal iyo mooy aad u weyn waxaana oo uu ku tumayey raashin galley iyo masago raashinka dalka ka soo go-ay ah ciidanka al-shabaab ee raashinkaas ayay cunaan oo waxay aaminsan yihiin wixii waddankooda yiilay wax iyagu ay leeyihiin inay ku nool yihiin oo xor ay yihiin halka ciidanka dowladda federaalka ah kolkii tababarada la siinayo dhanka kale filimaanta aad ku arkayso waxay cunayaan buskud laga soo saaray warshadaha etoobiya waxay cabayaan cabitaan u s aid ay ku qoran tahay ama kenya ay ku qoran tahay waxaa kaloo ay cunayaan hilibga sacdaysan oo laga keenay kenya ama etoobiya cidda gacanta u gelinaysaah waa ajnabi ninka khudbeenaya ee loo tarjuma tarjamayo waa nin cadaan ah oo ajnebi ah waxa uu u sheegayo waa in dad soomaali ah uun lala dagaalamo oo la dilo dhaawacyadooda waa la dayacaa maanta ugu dambeysa ayaan wareysanaynay inkastoo aan filayo in dhegaystayaasha aad u soo gudbin doonto askari aad loo dayacay oo si xun u dhaawacmay marka farqigaas ayaa u dhexeeya ciidanka al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ah marar walba waxaa lagu dagaalgeliyaa warar aan waxba ka jirin sida haddaba aan ka dheehanaynay falanqayntii cabdulaahi soomaali oo uu ku jiray madaxweynaha dowladda federaalka ah waxaa kaloo hadda aanu soo qaadan karnaa wasiirka ee warfaafinta maxamed cabdi xayir maareye wuxuu sheegayaa in dowladda federaalka ay yihiin geesiyaal mana dhici karta buu leeyahay in laga adkaado oo al-shabaab ay soo weeraraan maantana waad ogeed wixii dhacay waa kan haddana waxaan qirayaa maanta in soomaaliya ay leedahay ciidan xooggan oo ka adag shabaab oo militariga oo kale awood u leh inuu qaranka soomaaliyeed difaaco ciidamada booliiska sidaasoo kale inay amniga gudaha wax ka qabtaan maanta ciidamadayadu waxay awood u leeyihiin inay ka adkaadaan shabaab oo shabaab aan wajihi karinin marka wax weyn baanu amniga ka qabana oo khulaasadii waa ciidan gumaystihii talyaaniga uu dhisay oo astaantiisu ay tahay calaamada kiristanka iyo ciidan wata calankii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo dhexda uu tawxiidku kaga qoran yahay waa mahadsan tahay cabdifataax ayuu ahaa kaas oo inooga waramayey waxaa sababta u ah in mar weliba ay jabaan amaba ay fashilmaan ciidamada dowladda federaalka dagaalo kastoo ay kala hor yimaadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weli dhacdooyinka ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa aynu ku laabano deegaanka ceel saliini weerarkii maanta ka dhacay ceel saliini waxaa lagu soo waramayaa inay jiraan dhaawacyo aad u fara badan oo duurka ku firxaday kuwaas oo qaarkood ka baxsaday aagga halka qaarkoodna laga daba tegay islamarkaana la dhammaystiray waxaa sidoo kale jira dhaawacyo xoogan oo ciidamada dowladda federaalka ay ka soo gaareen weerarkii kamiinkii ha ay maanta mujaahidiinta kula beegsadeen deegaanka lafole haddaba dowladda federaalka ah ciidamadaas dhaawacmay ma daaweyn kartaa oo ma dayactiri kartaa arrimahan iyo kuwo kaleba oo la xiriira waxaa ka waramaya askari ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku dhaawacmay howlgal ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo sheegay in dowladda federaalka ah ay dayacday islamarkaana uu qurmay haddaba cabdifataax maxamed qaasim ayaa wareysanaya waa garta magaceyga waxaa la dhahaa cumar axmed cibaar aniga tababarkeyga waxaan qaatay dowladda sheekh shariifaan qaatay kuliyadda carmaan ka baxay oo booliiska akademiyada carmo ku taalan ka baxay waxaana ay sheegeen aan muddo shaqeeya laba iyo toban sano saddex iyo toban sano waxaa laii bedelay qaybta weli oo cadde saldhiga hodan gaar ahaan galab iyadoo ee tahay toban saacii bara waxaa dhaca qarax ugu horeeyo kii labaad anagoo dhexmaray inuu dhacay kii saddexaad anigoo gargaar suginaayo qaraxi kale igu dhacay mucjisadan meeshaas iga timid waa weerarkii hotel saxafi
waa qaraxii hotel saxafi ka dhacaya waaye galabki ka dhacaayay dhibkaana dhib ugu siisaayo ugu sii sidaayo waaye marka hadda waa sidee xaaladaada oo maxaad ku qiimeynaysaa maxaad se gocanaysaa marka la eego daryeel xumada iyo xaaladda aad ku nooshahay
wallaahi ni hal sano iyo siddeed bilood dayacaadaan ku gaaray dayacaadaasna waxaan dusha kaga tuurayaa dowladda federaalka madaxdii aniga aan ka tirsanaa ninkii todoba bilood aan istaafku aan u shaqeynayo taliyaha qaybta elbaadka qaybta guud oo iga ceshay kaliyeyga saldhiga waa igudbi waayey qof kastoo aan u tago isbitaal kasta aan tagana qaliinaa tegi tiri waa i dhashay wax hadda ii zaysaa'ido ii jeclaadana ma arkin maanta waxaa maraa marxaladda ugu xumeedaan marayaa isbitaalka ugu dambeeyaan tegey gudaha caloosha waxaa laga geliyey combyuter waxaa la sheegay infection waxaa la iga qaada dhaxaan dhaxaankaas oo muujinayo inuu kansar yahay inuu aheen saddex biri kabacdiay soo bixi doontaa wax alla waxay yihiin iyo waxay iga xayiyiin ayagaa liisoo sheegaayo laakiin nin aan harsan karin oo huraayaan ahay dowladdii aan ka tirsanaa oo maanta aan u shaqeynayo oo habeendii maalin aan u taagnaana waxa weeye dayaxaadaasaan ka gaaray daawacii ugu horreeyaa cuslaay waxuu iga gaaray sambabka iyo beerka mana ii sheegee markaasna iu gudbin lima qaadin dhaawacii wuu ugu siidaa'iday muddo muddo badan aan jiifay wareerkaasaan aniga ma fahamtay waan fahmay laakiin cumarow maxaa kuugu xanuun badnaa ama kuugu murugo badnaa muddadan aad silicsan tahay oo aad tiri dowladdii way i dayacday adigoo weliba ka mid ahaa ciidamada gaarka ah ee meelaha halista ah loo diro sida weerarkii weynaa ee hotel saxafi ee aad ku dhaawacantay wallaahi niyow sanad iyo sideed bilood korkaa i huro jirka ay gubto wax ma cuno waa dhibkeyga waa dhib saas iska e haddana welwelka iigu badan waxay tahay maanta rajada meeshaan galaayo waxaa isdhahay calooshaada qabsamihi waxba ay jeesto waxaa laigu yidhi dhacaanaa lagaa qaadaa dhacaankana jawaabtiisa ma hayo waxaa dareemaya ku helaa dareemaya xanuun waxaa dareemaa xanuunaa dareemaa wax wax ii qabtana waa ka waaya dowladeena alxamdulilah digseena u shaqeysa laakiin waxay dhahe waxaan baad qabtaa waxauba qabtid maanta isbitaalka aad tegana wuxuu yidhi dhacaanaa lagaa qaadaa waxaa ku jira welwel iyo walbahaar iyo kuleyl iyo hur iyo hurda la-aan iyo cunto la-aan waa tahay marka laga hadlayo dayacaadaada ee madaxda dowladda federaalka ah waxay bixiyaan ee waraysiyo ha ahaado madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waxay sheegaan inay wax ka qabteen een ciidanka inay horumariyeen inay musuq maasuqa la dagaalameen inay mushaaraadka bixiyaan inkastoo ee transparency international hay-ad caalami ah ay sanadkii saddexaad dowladda ku eedeysay inay kaalinta koowaad ka gashay musuq maasuqa laakiin marka ay waraysiyada bixinayaan madaxda dowladda xaaladihiinna oo kale adiga iyo askarta la midka ah waxay ka mid yihiin qodobada ugu muhiimsan ee mudan in la weydiiyo madaxda maxaad isleedaha marka saxafiyiintu way u weydiin la'yihiin su-aalaha noocaas oo kale horta waxaan kuu sheegaa wadankaa dad soomaali oo muwaadin oo dhaba ma jiraan aniga askarta markaan qoranayo waa dhaarta laakiin waxaan kuu sheegaa madaxweynaha inuu hoy dayacay ilaahayn hortiisa oo been ka sheegay hal sano iyo sideed bilood aan kii faadeen wax ii qabanayo markaas wax ii qabanayo markaan tacbaana waayo markaan cumarow e maanta waxaad la socotaa waxaa dhacay e dagaallo waaweyn sida qoryooley oo kale ceel saliini oo gebi ahaanba een ciidamadii dowladda ee joogay cagta la mariyey oo lasoo afjaray la foole ayaa sidoo kale weerar dhabagal ah uu ka dhacay oo in ka badan soddon looga dilay dowladda marka ee dhimashada laga yimaado waxaa kale oo jira ciidamo sidaada oo kale dhaawacyo culus ay soo gaareen oo la qaaday ma isleedahay ciidamadaas ee dowladdu way dar yeeli doontaa si walba nasiibkiisa iyo meeshuu ka dhasha waaye masaajka marka ay uraayo waa gubanaa waa xanuunsanahay
waayahay kaasina wuxuu ah askari ka tirsan dowladda federaalk oo sheegay in dowladdiisa ay dayacday islamarkaana uu aada u dhibaataysan yahay waxaana xusid mudan in maanta ciidamo aad u fara badan dowladda federaalk ah ay kaga dhaawacmeen dagaalo lagu riiqmay oo ka dhacay shabeellaha hoose waxayna dad badan isweydiinayaan halka ay ku dambeyn doonaan ciidamadaas haddaba war ku saabsan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo shir jaraa'id deg deg ah isugu yeeray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin wasiiru dowlaha difaaca iyo kan maaliyadda iyo saraakiisha ugu sarraysa milatariga war ku saabsan ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu ku laabano degmada qoryooley maamulka degmada qoryooley ee dowladda federaalka ah ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadooda ay kala soo baxayaan haddii dowladda federaalka ah ay xal u keeni weyso islamarkaana ay ciidamadan xoojin weyso cabdi axmed cali waa guddoomiye ku-xigeenka mar uu waraysi siiyey warbaahinta reer galbeedka waxa uu sheegay in ciidamadooda ay kala soo bixi doonaan degmada qoryooley haddii aysan dowladda federaalka usoo tashanin islamarkaana ay dayacadda ka qaadin wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamadan ay aada u dhiban yihiin hadalka ka soo yeeray guddoomiye ku-xigeenkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo saakay dagaalo xogan ay ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen degmada qoryooley ee shabeellaha hoose saabka dagaal aroortii oo laba iyo toban ka ah waxaa ahaay aan ugu soo weeraray qaraxyo iyo weerar culus ma garatay salaadii subax adig markii laga baxay ay weerar nagu soo qaadeen qaraxyo iyo weerar oo isdaba joog ah annaga kulley weerar iyo difaac way kala fiican yihiin ayaga weerar bay ahaayeen annagana difaac baan ahaynay annaga qorshaha aynagu wuxuu yahay dowladda federaalka soomaaliya ciidamada xooga dalka ayadaa u qaabilsan waxaan fariin ugu dirayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha taliyaha xooga ciidankaas haddii la qaladeen waayo xaquuq la siin waayo waa kasoo bixinaynaa annaga magaalada ha qabsat shabaab فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaa dhegaystayaal la socotaan qeybaha dambe ayaan ku sii dhownahay waxaa idinku soo maqan qaraxyo ka dhacay jubbada hoose oo lagu dilay taliyihii haystay ciidamo dhowr deegaan ku sugan balse markaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah xasan cali khayri ayaa maanta shir jaraa'id uu deg deg ah isugu yeeray madax ka tirsan dowladda federaalk oo ay ka mid yihiin wasiiru dowlaha difaaca kan maaliyadda iyo saraakiisha ugu sarreysa ciidamada milatariga kulankan ayaa waxaa lagu qabtay xarunta taliska booliiska ee magaalada muqdisho xasan cali khayre ayaa mas-uuliyiintan hordhigay su-aalo kulkulul oo ku aadan waxa sababay in ciidamadooda maanta lagu riiqo qaybo ka mida shabeellaha hoose saraakiishan oo aad u cudurdaaranaya ayaa waxa ay sheegeen inaysan waxba ka ogeen arrintan iyagoona sheegay inay baarayaan shirka jaraa'idda oo isugu yeeray xasan cali khayre mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan madaaficdii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xerada xalane ay dowladda federaalka xilkii kaga xayuubisay taliyaha saldhigga degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana siyaasiyiin badan ay sheegayaan in canaantii maanta ku dhacday mas-uuliyiintan laga yaabo in qaarkood xilkii laga xayuubiyo
دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaana jubbada hoose ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa maanta waxa ay dhaqdhaqaaq ciidan ka sameeyeen deegaanada hoostaga duleedka magaalada kismaayo ciidamadan ayaa waxay ka soo baxeen deegaanka baarsanguun iyo duleedka magaalada kismaayo iyagoona laba jiha u kala baxay qayb waxay aadeen dhanka malaaley oo waxay isku dayeen inay webiga ka gudbaan halka qaybo kale ay ku dhaqaaqeen laamiga weyn qaybta ku dhaqaaqday laamiga weyn waxaa lagu helay deegaan lagu magacaabo muuse xaaji oo hoostaga baarsanguuni qarax ayaa halkaas lagula beegsaday waxaana jira khasaaro xooggan oo soo gaaray ciidamadaas inta la xaqiijiyay afar askari ayaa maamulka jubbaland looga dilay halka mid kale looga dhaawacay ciidamadii isku dayey inay gaaraan deegaanka malayley dagaallo adag ayay mujaahidiinta kala hortageen iyagoona markii dambe isaga soo laabtay halkaas ciidamadan ayaa iyagu wata meedadkii looga soo dilay dagaaladaas ayaa waxaa haddana lagu helay buundada haraare oo aad ugu dhow buuli guduud qarax xooggan ayaa halkaas waxaa lagula beegsaday gaari cabdibala ah oo uu saarnaa nin lagu magacaabo macalin nuur kaas oo ahaa taliyihii isku haystay dhammaan ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka baarsanguuni buuli guduud iyo sidoo kale yoontoy mujaahidiinta al-shabaab waxay xaqiijiyeen in sarkaalkan uu halkaas ku qurbaxay waxaa sidoo kale gaarigaas cabdibilaha qarax lagula eegtay ku dhaawacmay lix askari oo ka mid a ciidamada maamulka jubbaland wuxuuna qaraxan lagu dilay sarkaalkan ku soo aadayaa iyadoo maalintii shalay jubbada hoose qaybo ka mid ah ilaalada gaarka ah ee axmed madoobe uu ka mid yahay gaashaanla dhex lagu dilay qaraxay mujaahidiinta ka fuliyeen qaybo ka mid a jubbada hoose intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyada oo caawa intiisa badan aynu ku falanqeynay howlgallo barakaysanna oo ay mujaahidiinta al-shabaab maanta ka fuliyeen qaybo ka mida jubbada hoose iyo shabeellaha hoose waxaana mahad gaara leh alle inoo fududeeyey inaan idiin soo gudbinno kadib kadib cabdulaahi yaasiin jaamac iyo cabdifataax ayaa u mahad celinaya oo barnaamijka igala qayb galay barnaamijkan mid lamida intaan dib ugu kulmayno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي